barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oad ka dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada geeska africa iyo caalamka o dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo waana arbaco saddex iyo tobanka bisha nofembar sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada aad ku dhegaysan doontaan barnaamijka waxaa ka mid ah dhallinyaro ku dhaqan magaalada nairobi ee waddanka kenya oo kaalmo lacageed gaarsiiyey dadka ay fatahaaduhu saameeyeen ee ku dhaqan baladweyne alxamdulilah ummadda way wada gurmadeen lacag xoogaa kuusada waa soo aruurinay lacagtii kadib markaan aruurinay waxaan ku wareejinay guddiga ganacsatada soomaaliyeed iyo culammada soomaaliyeed iyo safaaradda soomaaliya oo isku tegay oo isbiirsaday ayaga isbiirsaday
waxaa kaloo aad maqli doontaan dhallinyarada magaalada boorama ka hirgeliyey mashruuc lagu dhiraynaya xaafado ka mida magaalada barnaamijka inta uu socdo waxaan ka maqnayn dhinaca iyo heesaha
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa marka horese kusoo dhowaada warkii caalamka
madaxweynaha turkiga ayaa maanta oo arbacaah kula kulmi doona aqalka cad ee washington madaxweyne donald trump labada madaxweyne ayaa ka wada hadli doona arrimo ay ka midka yihiin howlgallada militariga turkigu ka wado xadka syriya sidoo kale arrimaha la saadaalinayo in labada madaxweyne ay ka wad hadlaan waxaa ka mid ah gantalada difaaca cirka ee dowladda turkiga ka soo iibsatay ruushka kulanka kadib ayaa labada madaxweyne ee rajab dayb ordowan iyo donald trump la filaya inay shir jaraa'id wada qabtaan
ruushka ayaa maanta ku eedeeyay washington inay ugaarsi ku hayso muwaadiniinteeda ku kala sugan daafaha dunida waxayna sheegtay inay u gudbiso cabasho diblomaasiyadeed oo rasmi ah tallaabadani waxay timid kadib markii israa'iil ay maraykanka u gacan gelisay nin ruush ah kaasi oo wajihi doona dacwado la xiriira dembiye halis ah oo xagga internetka ah wasaaradda cadaaladda maraykanka ayaa bayaan ay soo saartay talaadadii ku sheegtay in alexi barkof oo ah jir uu yimid maraykanka islamarkaana uu maxkamad ka soo muuqday iyada oo wada shaqayntaasina uga mahad celisay israa'el halkaasi oo lagu xiray sanadkii barkof ayaa lagu eedeeyey dembiye dhowr ah oo ay ku jiraan qiyaameyn lacago online-ka la ysugu gudbiyo jabsasho kombyuutar xatooyo aqoonsi iyo been xalaaleyn lacag sida lagu sheegay bayaankaasi barkof ayaa beeniyey inuu wax qalad ah sameeyey wuxuuna wajahayaa tobaneeyo sano oo xabsi ah haddii dembigan lagu helo waxaana uu sanado badan si aan guul ku dhammaan uu isugu dayayay inuu ka hortago in loo musaafiriyo maraykanka safaaradda ruushka ee maraykanka ayaa bayaan ay soo saartay ku cambaaraysay musaafirintaasi
door wanaagsan dhegeystayaal halkaad warkaasi ka dhegaysanayseen waa v o a magaalada nairobi dhalinyaro soomaaliyeed oo si iskooda isu xilqaamay ayaa gurmud lacaga oo ay ugu talagaleen dadka ay saameen fatahaadda beledweyne ka soo ururiyey suuqyada xaafadda islii taas oo ay ku wareejiyeen guddiga gurmadka fatahaadaha ay hogaaminayaan ganacsatada iyo culimmada xaafadda islii qadar xareed ayaa warbixin arrintan ku saabsan nairobi ka soo diray dhalinyaradan oo si iskooda isku xilqaamay ayaa suuqa xaafadda islii ee magaalada nairobi lagu arkayey iyagoo qalabka codbaahiyaha dadka soomaaliyeed ugu sheegaya in loo gurmado dadka soomaaliyeed ee ay fatahaadaha ku saameeyeen magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan waxaana dhalinyaradan muddadii ay howshan wadeen ay soo aruuriyeen lacag gaaraysa ilaa labaiyo toban kun oo dollar kuwaasoo ay ku wareejiyeen guddiga gurmadka ee ay hogaaminayaan culummada iyo ganacsatada xaafadda islii cabdulaahi oo ah hormuudka dhallinyaradan gurmadka ka sameeyey xaafadda islii ee magaalada nairobi ayaa barnaamijka dhallinyarada v o a uga waramaya dadaaladan waxaan muddo afar maalin ah ama shan maalin khiyaas ahaan taagnayn goobaha lagu ganacsado islamarkaasna aan ummadda ku boorinaynay inay walaalahood caawiyaan waxa ku daraan ummadaha ummadaas tahaada saamaysay alxamdulilah ummadda way wada gurmadeen lacag xoogaa kuusana waa soo aruurinay lacag qiyaas ahaan waxaan soo aruurinay gaarayso ilaa laba iyo toban kun oo doolar laakiin wax dhiman laba iyo toban kun oo doolar laakiin waa gaaraysay laakiin markii lacagtii aan sarifnay waxay noqotay lacag koo iyo toban kun oo doolar sideed boqol iyo mataqaana xoogaa jajab oo raacay marka lacagtii kadib markaan aruurinay waxaan ku wareejinay guddiga ganacsatada soomaaliyeed iyo culimmada soomaaliyeed iyo safaaradda soomaaliya iyo oo isku tagay oo isbiirsaday ayaga isbiirsaday marka sidee qaab noocay u aruuriseen sidee dadka idinkaga ogolaadeen inaad dadkaas la caawiyo walaahi qabanqaabaan sameynay waxaan sameynay fanaanadaan soo buufsanay aan kusoo qoranay caawi walaalada beledweyne aan ku qoranay annagana dad waxaan ahayn ugu yaraan ilaa soddon iyo shan dhalinyar oo rag iyo dumar iskugu jiro boorarna waan sameynay ay ku qoran yihiin ay ku sawaran yihiin sawaradii fatahaadda iyo mataqaana ay ku qoranyihin macluumaad ku saabsan barnaamijka microfonana waan wadanay dadka si xooli ah si xoogan baan dadka ula hadlayna u baraarujinaynay ugana dhadhicinayna barnaamijkan inuu muhiim yahay walaalna leeyahay iskuna gurmado
marka dhaqaalihii aad soo aruuriseen goormaad markaa la gaarsiin doonaa dadkii dhibaatada haysatay
haatan waxaan sameynay kolley maalinkii hadda lasoo dhaafay ee khamiistii ahayd baan waxaan sameynay barnaamijkii waxaan ku wareejinay guddi isku dhafa oo isku tegay oo ka kooban safaaradda iyo jaaliyadda soomaaliyeed iyo guddiga ganacsatada soomaaliyeed iyo culammada soomaaliyeed oo sheekh maxamed cabdi umal uu weyn yahay ay ka kooban yihiin baan ku wareejinay isla meeshaasa waxaa laga aas laga aasaasay ama laga abuuray guddi sidoo kale isku dhaf ah oo sagaal xubnood ka kooban guddigaas ayaa ka arinsanaya barnaamijkan haddii kadib meesha ku dambeyn doono waxaa la rajeynaya maalinka talaadada ee nagu soo aadan inuu dhammaanba soo gabagaboobo ciddii wax ku maqan yihiin kadibna wixii ka dambeeya la wareejiyo si toosa loo wareejiyo la geeyey meeshii loogu talagalay xuseen maxamed cismaan oo isna ka mid a dhallinyaradan gurmadka ka sameeyey xaafadda isliya ayaa ii sheegay in dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool dalka kenya gaar ahaan magaalada nairobi ay mar walba oo dhib uu ka dhaca dalka soomaaliya ay sidaan u gurmadaan magacayga xuseen maxamed cismaan aaldhahaa waxaa ku kilifaya dhallinyarada in mar walba dhibaatada markay dhacdo arkaan inay dhibaato laga bixi karin xoogaa markay fiiriyaan waxay u istaagaan dadyoogooda inay caabiyaan meel walbay joogaan markaa fiiriso dadka ugu deeqsan caalamka markaa fiiriso aniga waxaas dhihi lahay soomaalida haddaa hor istaagtoo dhahdo dhibaatadaasaa jirto waxaa loo baahanyaa in laa caabiya la garab istaago wuxuu haystoo kurudayaa haddii xataa u haysan wuxuu dhahayaa waan gadaala ka imaanaya waan keenaya marka dad aada isku naxariisto waa dadyoga soomaalida waxay rabaan onlay dad u istaago oo kasoo qaado waxa aniga waxaan aaminsanahay saddex maraa ka qaybgal brograamkan oo sida aan rabnay ama sidii si ka fiican noogu dhacay waxaan aaminsanahay inay uu yahay brograam aada dadyooga soomaaliyeed ay yihiin midba midkiiba midkiisa kale inuu u heelayo ama u gurmado dhibaato walba ku dhacda marka waxaa istusaybo soomaalidu waa mid meel walbay joogaan waa mid
waxaan arkayay xilligii aad hawsha wadeen dhalinyaro wadooyinka dhex taagan oo mikrofoono haysto oo fanaanado casacsaan gashan oo ku qaylinaya in la caawiyo dadku fatahaadahu saameeyeen oo kale ha sida meelaha populationka ugu badan ee soo maraan sida suuqyada waa aan istaagnay waxaa kamid ah gaaris lodge horteeda waxaa kamid ah galmad supermarket hortiisa iyo alxaaq balas mashaahidka waa meesha ugu population badan marka dadki markaa u dhiibto dhahdo kaalay dadkaaga dadka waxa ugu qaata wuu ku dhiiranayaa wuu sameynayaa sida haddaan gabar aada noo caabiso waxaa jirta oo markay meyga qabato ama dadkay la hadlayso oo dadka taabanaysa qaluubtooda waxay ahayd the hero of the game gabadhaas haddaan tilmaamo marka waxaan leeyahay dadka meel walba joogan ha isu gurmadaan hadda xataasaan ognahay gobolka baydhabo waxaa ku dhiftay fatahaad lamid ah marka waxaa dhihi lahay in loo gurmado ama lis caabiyo waa arrin meesha ku jirta khadar maxamuud xareed v o a nairobi
duhur wanaagsan dhegeystayaal markana dhinacii heesaha codka ee banxariis ijan ah ka waraabiya nuur eebo iyo heestii ister
duur wanaagsan dhegaystayaal mar kale urur dhallinyaro oo ka shaqeeya ilaalinta iyo dhowrista deegaanka iyo xaafado ku yaalla magaalada boorama waxa ay ku tallaaleen dhir kala gedisan si mustaqbalka dhow ay ugu intifaacaan dadka deegaanka wariyaha v o a ee gobolka owdal haashim sheekh cumar good ayaa arrintan ka wareystay mustafe cilmi maax oo ka mid ah dhallinyarada howshaa sii fulisay
annagoo sii wadna ololahayagii ama kaambeynkii ahaa inaanu soo celino quruxdii deegaanka waxaanu dhirbeeris ku samaynay muddooyinkii ugu dambeeyey meelaha mayn u baahan ee baahiyo aadka ay ka jiraan waxaa ka mid ahaa dhakhtarka weyn hortiisa oo dadka xanuunsanaya iyo cid kasta oo timaadaaba aanay helin meel ay hadhsadaan oo ay fadhiistaan oo xilliyada ay dhakhtarka sugayaan ay taagaan marka anagoo taa ka duulayna kaashanaynana dhakhaatiirta gobolka waxaanu dhirbeeris ka samaynaa isbitaalka hortiisa dhirbeerista iyaguna waxaa gacan weyn ka geystay dhakhaatiirta gobolka oo ugu horeeyo axmed suldaan saleebaan oo iyagu bixiyey wixii xayndaabkii lagu ilaalinayay dhirta iyo biyaheedii iyo waxeediioo dhan iyagu damaanad qaaday inay ilaalinayaan run ahaantii taasi oon rajeynayno insha allahu tacaala sanadaha soo socda in qurux iyo hadhahaanba ay ka qayb qaadan doonto sidoo kale waxaan haashimow dhirbeeris ka sameynay xaafadaha danyartu ay degan yihiin galbeedka magaalada boorama loo yaqaano markii hore loo yaqaanay ct wabar imiga laakiin loo yaqaana ct xaddi meeshaasiyoo qolhaayadi ay u dhiseen guryo ay ka dhiseen oo meel bannaan ahayd loo dhisay oo dadka danyartaa loogu talagalay laakiin aan lahayn wax geeda oo ay ciyaalka iyo dumarku ay hadhsadaan aan lahayn halkaasina maaldheed waxaan geynay adoo bil ay kasoo wareegtay waxaanu geynay konton geed ayaanu kusoo beernay waxaananu u ballan qaadnay haddii ay dhirtaa beeraan oo ilaaliyaan inaanu konton kalena ugu dari doono insha allah oonu meeshaasi ka dhigi doono meel qurux badan environment qurux badan leh islamarkaana meel ay hadhsadaan ay yeelan doonta insha alla sanadaha soo socda goobtaa aada dhiraynta ka samayseen xaddi waa xaafad ka mid a xaafadihii loo dhisay dadkii barakacayaashaha magaalada boorama dhirta markaa aada u qaybiseen noocyadeedu maxay ahaayeen dhammaantood waxay ahaayeen dhir dhirta harhka aan ugu talagalnay dhirahan dhirta aan anagu aan hayno waxaa dhowr nimco bay kala yihiin dhir waa dhirtii soo saaraysa midhaha ama khudraadoo kale soo saaraysa oo kuwaasi dadka beeralayda baan ugu talagalnay dhir kalena waa kuwii ubaxyada iyo qurxinta oo dadka hodheelada iyo guryaha qurxisanaya ayaan iyagana ugu talagalnay dhirna waa dhirtii harhka oo u adkeysan dhirta u adkaysata abaaraha iyo iyo burbiyalaantaba u adkaysata weeyaan markaa dhirtaanu geyno waa dhirtii u adkeysanaysay xiliyada jiilaalka iyo waqti walba biyalaanta u adkeysanaysay haddii ay qabsadaan oo xididkoogu dhulka qabsado aan u baahanayn biyo badan kaaga baahanayn islamarkaana markasta roobku du-uun ku baxa inta badan marka waa dhirtii harhka dhirtaanu geynay haashim ururkiinan dhallinyarada ee secro ee ka shaqeeya howlahan dhiraynta sameeyeyna meel lagu biqliyo dhirta oo ku taalla magaalada boorama ilaa iyo hadda cidaad caawimo iyo kaalmo ka hesheen ma jirtaa wallaahi m ma jirto haashimo intaasiba anagu waxaan ku wadnaa un tabarucaad intayada dhallinyarada intayada ugu badanna waa dhallinyarada meelaha ka shaqayso ka xoogsada laakiin ujeeddada ugu weyn waxay ahayd anagu dhaqaale ka hela may ahayn laakiin bal in maadaama aanu dhallinyaro deegaankii baratay nahay oo de ayna taabanayso deegaanka dhibaatada ka jirtaa bal inaanu wixii aanu ka qaban karan aanu ka qabanno laakiin wax cid oo caawisay oo waxa weeyaan ma jirto waxyaabaha imiga dadku ay aad bay noogu yimaadaan inkastoo ay dhiirigelin uun tahay waxaa ka mid a maayarka magaalada ee boorama oo isagu maalin weyn noo yimiday oo dhir naga qaatay ilaa boqol iyo konton geeda annaga waxaana dhiirigeliyay qofka geed intuu naga qaado beera ee ilaaliya geedkaasna u noqdo geed la manaafacsado annaga dhiirigelintaydu taasi aanu jecellahay laakiin cid kale oo ama dhaqaale noogu deeqday ama wax kale noogu deeqday dhiirigelisay aan ahayn mulkiilaha m b k school oo iskuulka m b k oo isagu noogu deeqay dhulka aanay la-aanteedna noo suurto gashayn inaanu dhir qaybino isagaana siiyey meeshaasi dhirta aan ku beerno dhirta ku xanaanayno oo ilaa imigana nagu yidhi waad kordhisan kartaan meeshaasi waad biirsan kartaan meesha aada noogu yar awgeed baahiyaha ururkiina sekro uu qabo maxaa ka mid ah
waxyaabaha baahiye meesha ka jira waxaa ka mid ah xarkii meeshaan dhirta ku beeraynay ee shabagii lagu hadhaynayo isaguna lacag badan nagu yidhi oo aanaan hadda awoodi karin ayaa ka mida biyihii oo kale ay laftirkoodii nagu dheer oo qasabadii suurtagel noo suurtageli weyday marka baahiyuhu way jiraan laakiin haddana mar walba sidii aanu u suurtagelin karno aanu u samayn karno ayaanu u samaynaa kaasi waxa uu ahaa mustafa cilmi maax oo ka mida dhallinyaro ku howlan abuurista dhir kala duwan wuxuu u warramaya waryaheena haashim sheekh margood halkaad nagala socotaana waa v o a washington markana ciyaarihii iyo jamaal
aad baad u mahadsan tahay falastiin kulan wanaagsan dhegaystayaal maanta waxaa la ciyaari doona kulamo ka tirsan isreebka koobka qaramada qaaradda afrika ee sanadka cameruun lagu qaban doono hase yeeshee haddii aynu idin dulmarno war kale oo goosgoosa ciyaryaankii hore ee naadiga kubadda cagta ee barcelona iyo sidoo kale kooxdii valencia ee david villa ayaa la sheegayaa in uu ka fariisanayo ciyaaraha kubadda cagta kadib markii in muddoa uu markaasi ciyaarahani soo ciyaarayay david villa ayaa sidoo kale ahaa ciyaaryahanka ugu goolalinta badan ee xulka dalka spain waxaana uu shaaciyey inuu ka fariisanayo ciyaaraha kadib sano oo uu sidaasi kusoo sameynayay ciyaaraha kubadda cagta waxaana uu kula soo guulaystay xulka dalka sbain koobka kubadda cagta adduunka sanadka isagoo sidoo kale koobka yurub sanadkii kula guulaystay xulka wadankaasi jirkan ayaa waxa uu laba koob oo laliigaha iyo koob champion leaga ka tirsan kula guulaystay naadiga barcelona waxaana uu sheegay inuu doonayo in markan wixii ka dambeeya uu mustaqbalkiisa dhinac kale uu jiheeyo ciyaaryahanka weerarka uga ciyaara xulka kubadda cagta ee masar iyo naadiga liverpool ee dalka ingiriiska maxamed saalax ayaa isaguna la sheegayaa inuu ka maqnaan doono kulamada isreebka xulka waddankiisa ay la ciyaari doonto xulka dalkaasi kenya jirkan ayaa la bedelay kulankii ugu dambeeyey ee naadiga liverpool ay saddex gool iyo gool kaga adkaatay naadiga manchester city oo ay horyaalka ku hardamayaan daqadii siddeetaniyo toddobaad markaas oo la sheegay in dhaawac uu soo gaaray waxaana sidoo kale ciyaaryahankaasi la sheegay in uu dhaawac dhinaca anqowga ay ka soo gaaray oo maqnaan doona kulanka maanta ay magaalada kaahiro kula ciyaari doonto xulka dalka masar xulka dalkaasi waa aanidhadee kulanka maanta ay ciyaari doonto xulka dalka masar oo xulka dalka kenya ay la ciyaari doonto waxaana la sheegayaa in uu tijaabo caafimaad uu maanta talaadaha ku mari doono magaalada kaahiro ee caasimadda dalkaasi masar waxaa sidoo kale ciyaaryahankaasi uu maqnaan doonaa kulanka camoros oo ay la dheeli doonto xulka dalkaasi kenya kulamada maanta dhexi doona isreebka ka tirsan waxaa sidoo kale ka mid ah xulka dalka nigeria ayaa la dheeli doonta xulka benin sirleon iyo lesoto ayaa wada ciyaari doona cameroon waxay la ciyaari doontaa geberd halka jamhuuriyadda afrikada dhexe ama central african republic ay la ciyaari doonto xulka dalka burundi angola iyo gambiya ayaa sidoo kale balansan dalkaasi uganda waxa uu la ciyaari doonaa xulka burkina faso namibia chad ayaa wada ballansan oo wada ciyaari doona maanta waxyaabaha kusoo korra natiijooyinkani waan idiin soo gudbin doonaa xubinta ciyaaraha halkaas inuu joogto
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington jamaal iyo ciyaarihi haddii aanu intaasi ku dhaafno markana codkii jooqla shire
cadamaha dhammaantii qof damaali soo dhigay anigana dhabtee dhinacayga soo gaadhinacayga soo gaar anigana dhabtee dhinacayga soo gaar dhinacayga soo gaar kudhammaawamaao sarifta dhaxala sariftan dhaxala dumarkii kalgacaylka ila dhow kalgacaylka ila dhow
codkaasi jooqla shiran wuxuu gabogabo u ahaa idaacaddeenii duhurnimo waxaa idinla socodsiinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan waa farsamadii jimi faariya intaan mar kale hawada ku kulmi doonna afarta galabnimo waa v o a oo idin leh nabadgelyo
qays buu dhinto dhayaal maaha caashuqo qays buu dhinto dhayaal maaha maaha maaha maaha caashuqo dhayaal maaha caashuqo caddi anaan dabtaadiyo qalbigaaga dhinac tegin daawa baan ahaano naftaydii dhinaate naftaydii naftaydii dhinaate cadyanan dabtaadiyo qalbigaaga dhinac degin dhawabaanahaano naftedii dhinaate